haddaan kuu faahfaahiyo abaanid keliya maaha dadkan xukunku ku dhacay waa doon iyo kuruudi saarna doontaasoo u muuqatay inay ahayd doon usoo ugaarsi kartay ama kusoo duushay khayraadka dowladda puntland iyo soomaaliyaba marka eedaysanayaashii maxkamadda loo keenay oo ka koobnaa toddobiyo toban eedaysane halka eedaysanaha sideed iyo tobnaad uu ku dhintay howlgalkii laga sameeyey xeebaha puntland ay ka sameeyeen ciidanada amniga kuwaasoo ay maxkamadda horteeda uga caddaatay halka iyagoo faldembiyeedyo badan lagu soo oogay kuwaasoo ay ka mid yihiin faldembiyeedyada badaha ka dhaca waa tahay sida burcadbareed iyo tahriib allahu mustacaan iyo sunta badda lagu daadiyo mukhaadaraad iyo hub sharci darra ah taasoo